khudbad uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maanta ka jeediyey shirka ayuu kaga hadlay dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha dalka madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyey in kulamadii uu la yeeshay madaxda maamul goboleedyada intii uu shirkani socday ay isla garteen in yoolka ugu weyn ee dalka uu hadda yahay xaqiijinta xasiloonnida si taasi loo helana ay lagama maarmaan tahay dhisidda ciidan qaran oo xoog leh madaxweyne farmaajo wuxuu sheegay in hamiga ciidanka soomaaliya uu sare u kacay balse aysan dowladda hadda awoodin dhaqaale lagu dardargeliyo arrimaha ammaanka isaga oo ka codsaday beesha caalamka inay si deg deg ah uga caawiso dhaqaalaha ciidamada
waxaan mar kale ku celinayaa in ahamiyaddeenna koowaad ay tahay ammaanka la'aantiisanana aanu waxba lagu guulaysan karin innaga oo ku faraxsan guulaha aan ka gaarnay ammaanka gudaha waxaan fahamsannahay in ay weli waddadu dheer tahay ka hor inta aanan dhidibada u aasin ciidamo aada u tababaran oo qalabaysan oo ishaysta islamarkaasina uu fadhiyo dhaqaalihii ku bixi lahaa si kastaba ha ahaatee annagoo aaminsan hadafkeena iyo taageerada saaxiibadeen waannu gaari doonnaa yoolka ugu dambeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo sida uu muhim ugu yahay xasiloonnida dhinacyada amniga iyo barwaaqada
haddii aan rabno inaan ku nagaanno amni iyo barwaaqo waa inaannu horumarinaa kaabiyaasheenna dhaqaale wax soo saarka iyo tacabka beeraha waa inaynu helnaa waxbarasho wanaagsan iyo daryeel caafimaad oo la heli karo nabaddu ma waari karto haddii aanan abuurin jawi dhaqaale oo aysan keliya dadka soomaaliyeed ka raadsan qutulyoon balse ay ku heli karaan nolol barwaaqo ah ciidamada amisom iyo doorkooda ayaa iyaguna lagu soo qaaday shirka dowladda soomaaliya ayaa bilowday qorshe ay ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ay ugala wareegayaan mas-uuliyadda amniga ciidanka ka socda midooda afrika wasiirka amniga dowladda federaalk ah ee soomaaliya maxamed abuukar islow ayaa shirka ka sheegay in qorshahaasi mar horeba uu bilowday qorshahaasi xaqiiqda waa markii london lagu soo heshiiyey amisom inay wadanka si tartiib tartiib uga baxaan ilaa labada kun iyo labaatanka si tartiib inay ugu baxaan wadanka marka sidaas darteeda waaba bilaawna olredy shirkan ayaa inta uu socday waxaa laga soo saaray warmurtiyeed wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ah ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa v o e da uga warramay qodobada ka soo baxay qodobada kow in lagu ammaanay dowladda arrimo badan oo ay ka mid tahay isku dhafka ciidamada oo xawliga ku socota oo ugu dambeysay labada kun iyo afartii boqol ciidamadii puntland oo ka mid noqday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa lagu ammaanay qiimeynta iyo ukuurgelidda xaaladda dhabta ah ee ciidamada xurumaha iyo gobolada oo wasiir ku-xigeenka gacsaandhigu uu booqasho ku tegay dhammaan xurumihii lasoo qiimeeyey xaaladooda waxa loo yaqaano operational readiness assessment kaasna lasoo ogaaday tirecoobkii iyo in dhankii maaliyadda la hagaajiyey habkii maamulka iyo maareynta maaliyadda gaar ahaan dhanka ciidamada shirkani ka socda magaalada muqdisho ayaa daba socday shir bishii may ee sanadkan magaalada london ka dhacay kaas oo looga hadlay arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha ee soomaaliya